faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo saaki kuwada ugu dooroon faafahimo dheeraada oo ka soo baxaya weerar ka dhacay magaalada boosaaso iyo khasaare ka dhashay waddooyinka magaalada muqdisho oo xidhan saaka ciidamada amniga ee magaalada muqdisho oo qabtay hoob kala duwan iyo qarax ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo la kulmay taliyaha amniga dalka maraykanka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho oo cabasho u diray hay-adaha caalamiga ee ku sugan muqdisho madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ka qayb gala casho sharaf loo sameeyey laguna sogotinayo golayaasha xeerdejinta soomaaliya maraykanka oo faahfaahin ka bixiyo duqeymo ka dhacay jubbada dhexe qodobada caalamka warka subax saaka shacabka dalka algeria oo diidan madaxweyne ku-meel gaara oo la doortay iyo dabadbaxayaal lagu doonay in lagu taageero lagu muujiyo madaxweynaha suudaan oo la baajiyey
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay toban iyo kowda beesha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka ku soo dhowaada qodobadii oo maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan ku dhowaad toban ruux oo isugu jira askar iyo shacab ayaa lagu dhaawacay qarax ka dhacay miino oo waddada dhinaceeda la dhigay oo lala beegsanaya gaari ciidamada ay saarnaas taliyaha ciidamada booliska gobolka bari xuseen cali maxamed kaas oo maraya bartamaha magaalada boosaaso gaar ahaan hoteelka al qabiil lix askari oo ka mid ah ciidamada puntland ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ee ku sugan magaalada boosaaso saddex ka mid a askarta ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo culus waxayna xaaladooda caafimaad lagula tacaalaya isbitaal ku yaalla magaalada boosaaso ciidamada qaraxa lala beegta ayaa la sheegaya inay rasaas ay fureen waxaana dhaawaca ka soo gaaray saddex ruux oo shacab ah oo ku sugnaa goobo ganacsi oo ka agdhowaa goobtuu qaraxa ka dhacay ma jirto weli war war ka soo baxay saraakiisha ciidamada puntland ee ku sugan magaalada boosaaso waxaana qaraxaana yimid xilli magaalada boosaaso ay ka socdaan howlgallo bara- ballaaran oo lagu hawinaya amniga magaalada waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa xihan saaka waxaas waxaa xihan inta badan waddooyinka magaalada muqdisho waxaana lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo taaga dhammaan jidadka iyagoona diidan in la isticmaalo waddooyinka waddooyinka muhiimka ee xihan saaka waxaa ka mid a isgoyska ekis control afgooya tarabuunka banaadir soobe kilomitir ford iyo meelo kale waxaana la diidayaa inay maraan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay waxaana loo la adeegsanayaa boqolaal shacaba ay saakay maalayaan lugtooda ciidamo ka tirsan kuwa milatariga ayaa lasoo dhoobay isgoysyada caasimadda waxaana maantay lagu sheegay inay jidadka la xiro toban iyo kowda abriil ay markii la as-aasay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ay u dabaaldegayaan ay ka qayb geli doonaan madax ku sugan ugu sarsaraysa dalka ciidamada amniga magaalada muqdisho ayaa soo qabtay hoob kala duwan iyo qaraxyo ciidanka amniga ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee kusoo ku soo qabtay nin ka tirsanaa kooxda al-shabaab sidoo kale nise ayaa sheegtay inay ay soo qabteen nin ay hoygiisa walxaha qarxaa ku kaydin jiray oo hayo toban miino gawaarida kuwa lagu dhajiyaa iyo toban moobil oo lagu doonayo in qaraxyo lagu fuliyo iyo toban buumbooyinka nuuca gacanta lagu turiyo buskoolado ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ay ka fuliyeen ceelasha biyaha howlgal ay ku soo qabteen ninkaasi waxayna sheegeen ciidanka ammaanka dowladda waxa ay sheegeen in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan oo loo oo u dhacay sidii loogu talagalay ciidamada dowladda ayaa dhowaan haba hub fara badan oo waxay ka soo qabteen deegaanka ceelasha biyaha kadib howlgal halkaasi ay ka sameeyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa la kulma taliyaha amniga ee dowladda maraykanka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada washington kulan kula qaatay taliyaha amniga qaranka maraykanka john barton ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo john ayaa ka wada hadlay aromarka ay soomaaliya ka samaysay kaabayaasha dhaqaalaha dib u habeynta hay-adaha amniga iyo sida maraykanka u joogteen iyo taageerada soomaaliya ka dhanka la dagaalanka argagixisada ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyey john soo dhoweynta diiran ugu sameeyey aqalka cad ee maraykanka oo wadahadallo midho dhal ay ku dhex mareen guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa cabasho u diray hay-adaha caalamiga ee ku sugan magaalada muqdisho duuqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar injineer yariisow ayaa qoraal uu u diray xafiisyada qaramada midoobay midooda afrika ee ku sugan waxa ay si kulul ugu cambaareeyey falal ka dhana ee fayadhowrka iyo badbaadada deegaanka xafiisyada ay kula kaceen xeebaha magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa iftiin iftiimiyey dadaalada joogtada ee ku bixinayaan maamulka gobolka banaadir ilaalinta bilicda iyo fayadhowrka caasimadda isagoona sheegay inay jiraan laba goobood oo loogu talagalay qashimada isagoona si degdega si degdegana la xisaabtami doonaan ciddii meel kala dhigta qashimada injineerisow ayaa sheegay in hay-adaha ay ka mid yihiin qaramada midoobey iyo midooda afrika ee ku sugan muqdisho ay si qaldan qashimada ugu shubaan xeebaha magaalada taas oo dhibaato xoogan ku haya shacabka iyo gobolka iyo badqabka deegaanka waxaanu uga digay inay iska ilaaliyaan sidoo kale guddoomiye yariiso waxa uu xusuus xafiisyada qaramada midoobey midooda afrika ee muqdisho qorsheynayaan in uu sidoo kale horey u soo bandhigeen adeegyadaasi loogana digay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusumaha madaxweynaha maamulka puntland axmed cilmi cusmaan karaash oo xalay ka qayb galay xafladda ballaaran oo casho sharaf ah ee isugu jirtay sagootinayo taas oo sameeyey golaha afhayeenka golayaasha xeerdejinta soomaaliya oo shir ku soo gabagabeeyay shalay magaalada garowe kulanka casho sharafka waxaa madaxweynaha ku-xigeenka ku welinaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdulla cawad guddoomiyaha golayaasha wakiilada maamulka puntland cabdixakiin axmed axmed guddoomiyaha golayaasha wakiilada maamulka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed mudane cabdulqaadir sheekh una maya gudoomiyaha golaha wakiilada hiirshabeelle sheekh cismaan bare maxamed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland iyo mutisharaf kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi karaash ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay kasoo qayb galaan kulankan muhiimka ee lagu sagootinayo golayaasha afhayeenka xeerda xeerdejinta soomaaliya waxa uuna bogaadiyey qorshahooda ay isku duubnida ee ku tilmaamay inuu yahay mid lagu dayasho mudan ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa tilmaamay inay ka go-an tahay puntland wax kasta oo la isugu imaanaya taas oo soomaalida ugu jirto faa'iido weyn maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyo duqeymo ka dhacay jubbada hoose war ka soo baxay taliska maraykanka qaaradda afrika ayaa lagu faahfaahiyey howlgallo ka dhan ee al-shabaab kaas oo ka dhacay bishan sagaalkeedii koonfurta soomaaliya waxaana maraykanka uu sheegay in shabaab ay gaadhsiiyeen khasaare war lagu soo sheegay warkan oo ka soo baxay afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada soomaaliya oo kaashanaya kuwa maraykanka bartilmaansadeen deegaanka jilib ee gobolka jubbada dhexe daliska maraykanka ayaa sheegay in howlgalka intuu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka islamarkaana lagu dilo xubno muhiim oo ka tirsan al-shabaab waa sida hadalka u dhigeen dowladda maraykanka oo waxaa ka go-an sii wadista beegsiga al-shabaab iyo ka hortagga dhibaatooyinka shacabka ay ku hayaan iyadoona sidoo kale mar walba la xaqiijinaya inaan khasaare iyo dhimasho dhaawac la soo gaadhsiin dadka rayidka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska maraykanka diyaaradaha maraykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiya duqeymaha lala beegsanaya saligyada al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waagaag dhegaystayaal halkaa warkaad kala socotiin waa raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis goorna waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ku dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akooda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka warar xilgayageenna cadaado redio
markana akhbaaraadka caalamka shalay ayaa baarlamaanka dalka algeria ansixiyeen in guddoomiyaha aqalka sare ee dalkaasi uu noqdo madaxweyne ku-meel gaara sida uu qaba dastuurka dalkaasi madaxweynaha ku-meel gaarka heshiis ku kooban tahay in muddo sagaashan habeena gudahooda uu ku siisamo xilkaasi oo la diyaarinayo doorashooyinka dalkaas balse shacabka kacdoonka waddankaasi waxa ay diidan yihiin madaxweynaha ku-meel gaarka ee cabdulqaadir benesala ay ku tilmaameen inuu mid yahay ragga sida waaweyn ugu soo dhowaa madaxweynihii xilka laga qaaday cabdicasiis bouteflika oo dalkaasi ka talinaya muddo labaatan sano ah bouteflika iyo madaxweynaha ku-meel gaarka ee benesalax ayaa ka mid ahaa raggii saddexda ka dhex muuqday siyaasadda dalkaasi tan iyo intuu xorriyadda qaatay iyo ugu dambayntiina hay-adaha ammaanka dalkaasi suudaan ayaa xaqiijiyay inay dibadbaxayaal la filayay inay uu maantay ka dhaco caasimadda khartuuma la baajiyey oo guddiga amniga ayaa la sheegaya inay gacantaas gacansayr ay ku gacan sayreen qabaqaabo lagu doonaya inay banaanbaxayaasha madaxweyne cumar al basheer uu khudbad maanta u jeediyo caasimadda suudaan waxaa maalmihii lasoo dhaafay lagu qabtay dibadbaxayaal waaweyn iyagoon dadka fara badan ay hor fadhiyeen xarumaha dhexe ee milatariga dalkaasi ay ku leeyihiin magaalada khartuum tan iyo bishii disembar sagaal iyo tobankeedii ee sanadkii hore dalka suudaan waxaa ka socday dibadbaxayaal looga soo horjeeday xaaladda dhaqaale iyo sicir barar inkastooo markii dambe ee dibadbaxayaasha la siyaasaday oo lagu baaqay in madaxweyne albashiir xilka laga qaado intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa dhegaystayaal warkii subaxnimo ee raadiyaha cadaado anigoo mahad ayaan la socodsiinaya warka soona saar sharmaake ayaa farsameynaya tan iyo intaan warkaan mid lamid aanu ku kulmi doono nabadgelyo
geeriska iyo sbeer baartiska mahadable maqlaaye maqlaaye geerish iyo intaan sbeer baartis maqlaaye kii u mudnaa maantaa la haya balsoodaa maxamuud farsamo midday